بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ilaahay mahadle subxaa watacaala ilaahay keligii mahadleh waxaan leenahay haddana ramadaan kariim wala maanta waxaan doonaya ka hadlo mashaqadan ka dhacday aaga tugaraq intaan ka horto waxaan doonaya inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo gurmadkii laxadka aynoo muujisay magaranaysa dowladda imaaraadku inoo keentay gargaarka waxaa mahadnaqaynaa isnaaf gargaarkaas oo kale dayaarado ayay magaranaysa dalka maraykanku inagu deeqay hase haatee waxaan nidhi waxaa nagu filan mahadsantii baan nidhi maraykanku inay keenaan bay dabceen helicoptero dadkii ku geeriyoodayna waxaa leenahay samir iyo iimaan kuwii ku xoolbeen waxaa leenahay subxaana wataala ilaahay bedelkeedin siin doonaan dowladda somalilana si fiican ayay u handhal garaysay arrintaas aad iyo aad ban iyagana aan ugu mahadnaqaynaa waxaa jirta marka arrinta laga hadlayo tuwaraaq horta waxa weeye ogaataan dagaalkan aynu ku jirnaa waa dagaal soomaaliya kula jirno wax horta puntland la yidhaha ma jiro idinkuna joojiya puntland soomaaliya laba dal baa isku darso waxay somaliland iyo soomaaliya ahay dal puntland la yidhaha horta ma jiro haddii ay maamul samaysteen gobolkaa nugaal iyo iyo bari dee soomaaliya ka tirsan yihin dagaalkan in laga socdo waxaa wada farmaajo xamar baa laga wada cabdiweli waa la adeegsanaya cabdiweli waa la adeegsanaya waxa weeye markii inagu ay aynu lascaanoo joognay in badan baynu joognay siyaasadda soomaliya waxay ahayd in maamulkiina ilaa dalka o dhan lagu dhameeyo oo tartiib tartiib kolba mintan awood leenahay iyo kolba dadkii magaranaysaa wax diidanaa heshiis laga sameeyo iraadadooda lagu sameeyo maamulka sia imka gurwiro u dambeysay loo gaarsiiyey maamulkii ayay ahayd waxa provocation sameeyey markuu wasiirkii qorsheynta uu kasoo degay baran kasoo degay uu isna u yimi ninka la yidhaaho farmaaja gobola dhexe ugu jirtay qorshaha inuu yimaadana magaranaysaa tokoraqna horta provocationkaasa helay inta ilaa laba kun iyo labadii kun ee dowladda cabdiqaasim la sameeyey halkaa kaloo maamulku sheeg baa laga sameeyey dalka soomaaliya baaba'san nabad baa lagu wada noola wada hadalla noo socday waa laba kun iyo labiyo tobankii bilaabmay rabshadana waxay bilaabantay waan farmaajo markuu meesha qabsaday iyo khayra wey horta marka waxay ogaataan inaanu markii aynu qabanay tukaraq adduunku inagu dhexdhexaadooda yidhi arrintaas halkaa ha dhaafina garowaha ha tegina halkiina jooga nabad baa la sameynaya afar bilood baanu daawanaynay iyagoo intaa soo hubturanaya soo hub soo urursanya hub soo urursanya hub soo oranaya inagu tamar daraanta waxaan odhan kari weynay war nimankii aana tilaahayn ha dhaafinayo way isku kaayo soo urursanayaane dee miyaanu sugnaa taas waxa weeye daliil xaggiina ka timi afar iyo tobanka bisha intayna soo weerareen ayay haddana yidhaah somaliya bana soo weerartay markaasa wafdigii nala joogay imaaraadka oo inala jooga ayuu cabdiwade u soo diray taswiirihii labadii qofe midna laga dilay midna laga dhaawacay y kuwaasoo soo weero laba nin way naga dhaawaceen nina horta waa munaafiqnimaasa socota inagu ilahi subxana wataala munaafiqiin manihin shan iyo tobankiina soo weeraray ay sidhi mataqaanaaye dabaaldeg bay ku jiraan maanta xalayta u dambeysay waxaa la gaaray heshiis afar qodoba oo maraykanku uu horseedka ahaa in xabadda la joojiyo wadahadladii soo la bilaabo farmaajo la hadlay cabdiweli waa la hadlay mmuuse bixiya waa la hadlay maxaabiisii la isku celiyo wadahadladii soomaaliya soomaaliya si loo noolan lahaa laga wada hadlo heshiiska saxay la gaaray haddana afar iyo bartigii bayna soo weerareen shantii barkayna soo weerareen anugu dadkaa soomaali dhintay ma odhanayno waan ku faraxsanay waa la laayey waxaan leenahay waa la jabiyey horta gardaradii way arkiyseen baryahan social mediaga waxay ku hadlayeen tala yarheberaay oo de qaawan way arkiyseen maanta ciidamada ka soo qeyb galay inay tahay waxaad garanaysaa ina ciidamada ay tahay dagaal soomaaliya nagu wado ciidamadii syreson ee loo tababaray imaaraadka u tababareen ayay kasoo qeyb galay waxaa kasoo qeyb galay kuwii tababarka gaalka lahay maraykanka belidogley ay ku dababareen ee lagu talagalay ina galgalaya ka dagaalama special forceka ay ka soo qayb galeen oo hadda lahaya maxaabiistoodii taas waxay ka markhaati kacaysaa inuu dagaalkani aanu majeerteen oo qura ku koobneen oo majeerteenaya awood ay soomaaliya ku soo doortay jilibkaasi ma lehe inay tahay dagaal soomaaliya oo dadan ay tahay wax puntland la yidhaho waddan saddexaad oo soomaaliya kasoo baxo jirina ma jiro kaanagi joojiya haddaba waxaan leenahay anu weli waxaan u diyaarnahay nabadii baan u diyaarnahay soomaaliya wadahadaladeedii iyagaana anagoo diyaar u ah inaan wadahadalo jabuuti la isku yimaado iyagaa mooshinkii keenay ay lahaayeen maxay u nool yihin somalilan heshiiska maxay u galeen kaasaanu laalay haddana diyaar baa loo yahay inaan in kastoonu ognahay inaan meeshaas soomaali joogin aan dowlad soomaali ka jirin haddana maadama ano risbadgaleenoo tusina goodwillka ana wanaagga iyo inaan jecelahay annaga ogal inaan dahadalajabid bilowno laakiin waxaan sheegayaa inamada isna isla garanayna farmaajo iyo hebel hebel waan garanayo maalmihii aad muqdisho joogeyseen ka taliyseen waa beri number way tirsan yihin waa maalmo yar baa idiin hadhay balna waxaan idinku qaadnay aan ku qaaday inaan saddex sano aanay dhamaysan mar haddaad bilowday annagan undermayganaysaan way no undermine laakiin anugu soomaali soomaaliya waa dadkan walaale aan wax wada gashanay lixdankii dadka waa diyaar baanu inaan waxna ka qabano heshiisiino dowlad wanaagsan oo dadka ka wakiila oon gacan kulumisahayn oo meeka kitan xukuminaya iyo dalkooda awoodoodii leh inuu sameynaan doonin insha allahu tacaala marka waxaan leenahay waxaan ugu mahadnaqayaa ciidamadeyna geesiyada iyagoo sooman lasoo gardarogersii waxaan gaar ahaan ugu mahadnaqayaa ciidamada ka soo jeeda gobolka sool ee janaal hay balash ee maanta geesinimadii biladii somaliland qaatay ayaa ayaa si gaara ciidoodii iyo caarkoodii ayaa daafacay waa ragii dilka lagu xukumay shalayta maqlayseen lakin dil baa laydku xume inaga cadow inaga dhigaysaa nahay cadow cadow manihi soomaali cadow maaha waa kala waa dad isku isira laakiin dee kala administration sidaa carabta sidaa yurubiyan marka inagu xumaan uma hayna soomaali waxaan leenahayna gacan baanu ka geysanayna insha allahu tacaala inaan dowlad wanaagsan oo raba oo dadka ka tirsan aan sameyno kolba nin dibadda ka yimi oon gobol qura haysan oo gobol qura xaguu la tegaya farmaajo dowladnimada xaguu la tegaya jamaal qorsheynta loo dhiibay xaguu beyli la tegaya dad dad aan midna meel aan meeshiisi tegeyn oo aan aan dadkooda ka wakiilayan baa wasiira isku sheegaya oo midna aan reerkoodii tegi karan marka waxaan dowlad maaha dowlad saxa ummadeeda soo dhaweyso oo teni oo kaloo bottom aba oo intaan heshiisiino dowlad soomaaliya oon wada hadno wixii aanu si jaar walaagsan oo la wadaan oo dowlado walaalaa oo iga saddex internationalka kule auda saddex kule soomaaliya maca jabuutida kule iga saddex kule oo adduunka hoonkaba hogaamisa ayaan insha allahu sameyn doona laakiin kolba caruurtan tolaaya nin qabiil wataa qaran ma dhisi karo qabiil buu wataa farmaajo ma dhisi karo qabiil ma mushkilada soomaaliya ma ma maxalin karo inan kale tolaay tolaay tolaay siyaad barooda leh ya ma dhisi karo mana joogiyo xamar insha allahu tacaala gudoomiye su-aal yar